dadka ka nool xereeyaha qaxootiga dhadhaab ee gobolka waqooyi bari ee kenya weliba ka tiirsan yihiin nolol ahaan kaalmada hay-adaha gargaarka inkastoo awinaadahaas yoombaha tiro korna weliba isku dayaya inay siyaabo sheldon iyo maarayaan nololo qoysasyo iyo qobdobo shaqooyin xoogsiin badan oo iyo ku helayaan nolol maalmeedsho abaadir isaaq xuseen qoyskiisa oo tumishan qofe iyo cabdiqaadir cumar cali oo qoyskii sagaal qofe iyo wajahay raashin la-aan lamadii bilay lahdhaafi abaadir isaaq xuseen iyo cabdiqaadir cumar cali iyo kumida dadka ka shaqeeya u dhismaha guryaha ee xeryaha dhadhaab welibaniyo waayana shaqadiyo oo wajahay shaqayari saameyn kuwelati nololo qoysyo welibaniyo sheegeen in shaqlaantay sheenti in dadkii dhisidaya guryaha iyo yaraadeen waan awoodi waayan inay dhisaan guryaal xaaladda qoyska aad iyo aad isiga liitaa wax aan awoodi karo oo haaskii aan maanta aan siin karo ma laha ilmaha meesha jooga jajabood ayaa guriga ii jooga wax gacan kuma haayo si wax isyeela ayaan garan la ahay suuq waa tegaynaa waa isgalbanaynaa owal guryaha maxaan ku dhisayni shan kun shantii mitir hadda sidii ma jiraan wallaahi hadda hadda aan ku sugnahay intii anan xeerada aan joogay ilaa ka amminkan weligay tanoo kalo maba isoo marin moordi waxa la yidhahaan cunna oo yoo inta ayna siisi oo ingeeg eh saliidneed ku shubi waa saari moordigaas lan kuloonne wax kale gacan kuma hayno ilma yaran moordi ma cunayin caanaa lagaa rabaa goosaaraa la rabaa goosaar gacan kuma hayno caanihii oo ilmahay aanu gadan lahayn shaqadii haddaan wayni inteen aadna dalkii iidaaba lii haastaa weli alaana oo meel kasta lagu qabsanaa deentii saasaa lii haastaa maalin kasta wallaahi shaqo kale meel kaloo la aada ma leh inugu qaxootiyan iska nahay oo dad masaakiinoo waxba haysanaan iska nahay intee la aada dadka dhan isku mid ay noqdeen qaxootigii wax yaale ma leh labada bilood hal maalinaa shaqo ka helay oo weliba shaqada qofka aan u shaqaynaa naftigiisa uu cabaadayay biilkii intaan baa liisoo dir intaanioo liisoo dirta iguma filna laakiin meeshaan halahan derbigan ii duma iga darna iyo dhis intii hataa shaqada aan marka hore ku qaban jirnay wax kasii yar laba jibaar hal meel hataa ma dhamma waxaan ku shaqaynayno hadda marka saas etaan dadkiina iyaga waa danley anigan danleyan nahay marka dadkii iyagaa wax haysan mahood wax hadda an lacag ku dhiibo ma hayo guriga iska joogaan hadda guriga joogaan saddexaa wax baran jirtay afar nooc ay yar tahay saddex wax bari jireen wax hadda lacaga haddaan aan bisha u dhiibo madarasad ma haayo guriga iska joogaan hadda wax lacaga ma siiyo dugsiya dhigi jireen iyo iskool aan ku dhiibi jiri lacagta bishii waxaan dhiibi jiri laba kun laba kun aan dhiibi jiri asaas waa lii naxariisan jiray laakiin hadda labadii kun aan bahaynanba guriga iska joogaan hadda waayo galabtii anoo lacag wada biilkii aan dhiibi jiray haddii guriga anoo wax hayninoo nii jaban tago adii maxaa kaa khaldan mata dhowr mar saan ma aha jirin maxaa isbeddelkan aad keenta waa maxay iyadoo saas ee tahay yaan dhowr mar isku dagaalanay ee tahay gurigooda ku aadan kusoo celiyey marka ee leedahay in lacagtii aan adnasiin jirtay adaa isbeddelay suuq isma bedelin adaa isbeddel kuu imaaday isbeddelka meesha keenta sheeg anan ilaah baanula suuqiya qof walba saana uu cabaadahayaa boqolaal kale ka shaqeeya u dhismaha guryaha ee xirada dhadhaab yana qoysasyo wajahay raashin laan lamadii burood ee lahdhaafi